maamulka jubbaland ayaa shacabka deegaanka raaskambooni gaarsiiya deeq raashiin ah oo ay baahi weyn u qabeen deeqdan ayaa ka timid boqortooyada sacuudiga taasoo isugu jirtay bur beri sokor iyo timir wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka jubbaland ibraahin xasan cabdi iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga jubbaland maxamed cumar ayaa si wadajira uga waramaya deeqdan waxaan maanta halkan ka qaybinaynaa gargaar uu bulshada reer reer kiimbooni uu soo gaarsiiyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka mudana madaxweyne raashinkaas si wanaagsan bay nagu soo gaartay waana kaaga mahad celinaynaa adiga iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka bulshadiina maasha allah baahidii ay qabeen si wanaagsan ayay maanta u faraxsan yihiin farxad aan la soo koobi karin dhammaan oo u mahad celinayaa inta qayb ka qayb qaadatay raashinka inayna soo gaarsiiso waxayna leenahay aad baa u mahadsantihiin u ballanqaaday inuu raashiin iyo wixii kale ubaahan keeni doonaan oo maanta madaxweyne ballanqaadkiisa fuliyey sidaad la socotaan afar doonyood oo raasiin aad ugu tiro badan dadka loo keenay farka muqomefaanoole weli dadka waa baahan yihiin raashinka weli u sii baahan yihiin marka sidaa dadaasha u gashay hoos u fiirsa reer askamboni reer uuda reer muraland iyo nawaaxigaani deeqdan raashiinka ayaa wax badan u tari doonta qoysaskii ka faa'iidaystay iyadoo la soo gaarsiiyey xilli ay baahi weyn u qabeen